inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun allah ha u naxariiso alla waan maxamed ibraahim xaabsade oo xalay wakti dambe uu ka geeriyooday magaalada muqdisho xildhibaanka beryahanba aad bay ugu fiicnaa maqribkii ayaa xanuun soo qabtay kadibna waxaa la geeyey isbitaal ku yaala magaalada muqdisho ay maamulaan turkiga ayuu ku geeriyooday xanuunkiis muxuu ahaa marka xildhibaanka allah u naxariistay labaa maxamed ibraahim xaabsade xanuunkiisa wuxuu ahaa beryahanba muddooyinkan dambe xanuun oo dhanka xididada maraa wadnaha iyo xanuuno kale oo uu dhinaca neerfaha dhinaca neerfaha ayuu ahaa marar waxaa loo qaaday dalka turkiga muddo dhowr bilood hadda ka hor isbitaal ayuu turkiga kusoo galay kadib waxaa loo soo celiyey magaalada muqdisho dhakhtarkiisa turkiga beryahanba oo xaaladiisa la socday waxaa la geeyay asbitaal ku yaala magaalada muqdisho beryahan aad ayuu u fiicnaa halay maqribkii wuu fiicnaa hal saac wixii ka dambeeyay unba xanuunsaday
xildhibaane marka allah u naxariistee xildhibaan xaabsade waxaan rabaa inaan ku weydiiyo taariikhdiisa iyo qof nocuu ahaa xildhibaanka haddaad si hoose isku garan jirteen
allah u naxariistay xildhibaan maxamed ibraahim xaabsade hadda wuxuu ahaa xildhibaan baarlamanka federaalka dowladda soomaaliya ka mid ah horeyna wuxuu ahaan jiray hogaamiyaashii ka mid ah hogaamiyaashii aaraareeda hogaamihii labaad ee ururka aarare ayuu ahaa allah u naxariistay xildhibaan maxamed ibraahim xaabsade runtii nin taariikhda soomaaliya kan digli midhaflaba kaalin weyn kasoo qaatay ayuu ahaa aadna loo yaqaano hogaamiyaashii saddex hogaamiye u waaweyn aarare ayuu kamid ahaa allaha u naxariista ka horna wuxuu soo maray ganacsato kadibna wuxuu soo maray ciidanka militariga runtii wuxuu ahaa nin oo taariikh mugle kasoo qaatay xaaladda soomaaliya hadda da-diisa waxaa lagu qiyaasa ilaa lixdameeye
waa tahay waxaa leeyahy wararka qaar in lagu aasi doono magaalada baydhabo oo asal ahaan uu kasoo jeedo ma runba
haddan usocno xaaskiisa ee dadkii helidii uu uu talada waxa ku lahaa unbaa tala la qaadan doonaa kadib meeshii lagu aasi doonay in kale ayagaa talada bixi doona runtii wuxuu ku dhashay dad oo aad isu ixtiraamo oo kamid ah jameeco la yidhaahdo oo badanaa dadkooda hal meel ayuu lagu aasaa meelaha goobaha ay u badan yihiin marka waa ogaan doonaa meeshii lagu aasi doono